إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu fiid wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka fiidnimo ee warbaahintii islaamiga ah el furqaan qodobada caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah alkataib ayaa baahisay qaybta labaad ee kelimaadkii laga jeediyey mucaskarka sheekh bashiir sheekh yuusuf oo ay ka qalinjibiyeen ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo isugu jira culimaa uddiin waxgarad iyo abwaano wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa ka tacsiyeysay dadkii ku dhintay iyo kuwii ku hantibeelay dabka ka kacay suuqa degmada saakow maamulka la baxay puntland ayaa sheegay inay soo dhoweynayaan qorshaha trump ee ah in la barakiciyo dadka reer khaza lana geeyo waddamo ay ka mid tahay soomaaliya israsaaseen xalay fiidkii ka bilaabatay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa soo gaartay saakay taasoo dhexaysay ciidamo isku dhaaf ah ee maamulada puntland galmudug iyo koox hubaysan dowladda federaalk ayaa dhibaato ku haysa qaybo ka mid a bulshada ku dhaqan shabeellaha hoose taasoo sababtay iskudhacyo u dhexeeyay ciidanka iyo dadka rayidka ah madaxweynaha maamulka la baxay s s c khaatumo ayaa hanjabaad u diray maamulka la baxay somalilan munaasabad lagu khatimaya kitaab uu bulshada u akhrinayay sheekh fu-aad maxamed qalaf ayaa ka dhacday masjid weyn oo ku yaala degmada saakho ee wilaayada jubbada dhexe intaasi waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobadii ugu waaweynaa ee warka fiidnimo ee warbaahinta alfurqaan haatanna uu diyaar garoob ah iyagoo faahfaahsan
ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa habeennimo isniina taariikhda hijiriyada ay ku beegan tahay koob iyo tobanka shacbaan kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada waafaqsan sagaalka februari laba kun shan iyo labaatanka kusoo dhowaada dhegeystayaal qodobadii aad soo maqasheen oo faahfaahsan alkataib ayaa baahisay qeybta labaad ee kelimaadkii laga jeediyey mucaskarka sheekh bashiir sheekh yuusuf oo ay ka qalinjibeen ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo isugu jira culimaa uddiin waxgarad iyo abwaano
بسم الله الرحمن الرحيم
قدما قدما قدما قدما قدما قدما نمضي دوما قدما لا نرتد وراء أو تحن mu'asasada warbaahineedii alkataib oo ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa goordhow baahisay qaybta labaad ee kelimaadkii laga jeediyey mucaskarka militariga ee sheekh bashiir sheekh yuusuf raximahullah filimkan ayaa waxaa ka soo muuqanaya culimo kala duwan kuwaasoo kelimaad ka jeedinaya mucaskarka militariga ee sheekh bashiir sheekh yuusuf لي في الكون لنا علما عن أمتنا نجلي ليلا ساد وظلما قدما نمضي نعلي في الكون لنا علما عن أمتنا نجلي ليلا ساد وظلما قدما نمضي ننصر دينا شرعا أسمى بالسيف ولا يفتر
filimkan cusub iyo kelimaadkii laga jeediyey baa dhegaystayaal waxaad kaga bogan doontaan barnaamijka dhuuxa waraysyada ee soo gala sagaalka habeennimo ama saddexda saac ee habeennimo qof waliba sida u yaqaano wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa ka tacsiyeysay dadkii ku dhintay iyo kuwii ku hantabeelay dabka ka kacay suuqa degmada saakow waa kan cabdulfataax faarax diiriye degmada saako ee gobolka jubbada dhexe ayaa maalinnimadii jimcaha gelinkii dambe dab ka kacay oo sababay khasaare dhimasho iyo dhaabac ayaa waxaa isa soo tarayey faahfaahino laga helaya dabkaasi iyadoo ay maamulka islaamiga ee gobolka jubbada dhexe ay ka hadleen waxa sababta u ahaa khasaaraha dabkaasi sheekh cali darwiish oo ah waaliga wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe mar uu ka hadlayay arrintaasi sida ay wax u dhaceen isagoona ka tacsiyeyey dabka iyo dadkii ku waxyeeloobay ee kaalin shidaal ayaa dab ka kacay dabkaasoo marka sababay musiibo rabbaani ah oo isugu jiray naf iyo maal ee, kaalintaa shidaalka dabka ka kacay waxaa ku gubtay dukaamo iyo nafba khasaaro naf iyo maalba waa meesha way ka dhalatay khasaarahaas marka dee dadka muslimiinta sida caadada u ah dhibaato hadday dhacdo waa inay ilaahi subxaanah watacaala xagga u noqdaan oo ay sabraan oo ilaahi ka ajir xisaabsadaan ilaahina wuxuu inoo sheegay dadka in lagu imtixaanayo mu'miniinta naf iyo maalba in lagu imtixaanayo haddii ay ku sabraan ilaahi subxaanah watacaala ciwad khayr badan inuu ilaahi subxaanah watacaala siinayo fi dunya waalaakhira adduunyada dusheedan ilaahi uu ku siinayo bedel khayr badan aakharana ajir iyo xasanaad uu ilaahi ka siinayo dadkii dhintana ilaahi subxaanah watacaala dee allah u naxariisto ee dembigoodana allaha dhaafo dadkii ay ka tageenna ilaahi subxaanah watacaala sabir iyo imaan ha ka siiyo dhanka kale waaliga ayaa dadka muslimiinta ugu baaqay inay u gurmadaan dadka ay musiibadu ku habsatay gaar ahaan dadka dega wilaayada jubbada dhexe si guudna waxaan ugu baaqayaa dadka muslimiinta caam ahaan khaasatan dadka wilaayada jubbada dhexe degan inay walaalaha muslimiinta u gurmadaan oo gurmad loo sameeyo walaaltinimo oo ay garab istaagaan sida caadadaba u ahaan jirta dadka muslimiinta ah markay dhibaato dhacda inay isu gurmadaan waa dhaqan iyo caado aan lahaan jirnay muuminiintuna waa sida nebigu caleyhi salaatu wasalaam inoo sheegay waa mathalu jasad alwaaxid walaalaha marka aan u gurmano insha allahu tacaala naf iyo maalba waxaan awoodi karno aan ugu gurmano sidoo kale waaliga waxa uu sheegay ka walaaye ahaan iyaguna inay dhankooda ay u gurmanayaan dadka ay musiibadu ku habsatay annaguna kawilaayahaan biidnillaahi tabaaraka wa tacaala kaalinteenna waan ka qaadanaynaa waxaan insha allahu tacaala u dardaarmayaa dadka khaasatan dadka hantida haysta oo ilaahay waxsiiyey inay walaalaha gurma degdega u fidiyaan iyagana waxaan u dardaarmayaa inay musiibada rabbi ku sabraan oo ilaahay kaga ajir xisaabsadaan saakow jubbada dhexe ayaa waxaa ka dhacay musiibo sababtay khasaare dhimasho iyo mid hantiyadeed iyadoo dadka magaalada xilliga ay musiibadu ku habsatay isugu soo baxay faras magaalaha si ay u gurmadaan maamulka la baxay puntland ayaa sheegay inay soo dhoweynayaan qorshaha trump ee ah in la barakiciyo dadka reer khaza lagana geeyo wadamo ay ka mid tahay soomaaliya faahfaahin kuwaadan warkan waxaa la diyaara farxaana cali cabdulaahi maamulka la baxay puntland ayaa sheegay inay soo dhoweynayaan qorshaha trump ee ah in la barakiciyo dadka reer khaza lana geeyo wadamo ay ka mid tahay soomaaliya wasiir ku-xigeenka warfaafinta maamulka la baxay puntland ayaa sheegay inaysan wax dhib lah ahayn wakhtiga hadda la joogo islamarkaana ay soo dhoweynayaan in boqolaal falastiiniyiin ah la keeno deegaanada ay ka taliyaan soo dhowayntani ma ahan jacayl uu u qabo dadka falastiiniyiinta ee la doonayo in laga barakiciyo dhulkooda ee wuxuu sheegay inay tixgelinayaan oo ay raacayaan waxay ku sheegeen sharciga caalamiga afhayeenkii hore ee maamulka isku magacaabay puntland cabdulaahi maxamed jaamac ayaa sidoo kale qoraal uu soo dhigay bartiisa facebook ku sheegay in dadka falastiiniyiinta ay faa'iido u leeyihiin imaanshiyaha gobolka islamarkaana ay ka caawin doonaan sidii ay taageero uga heli lahaayeen waxa loogu yeero beesha caalamka taasi oo ay ku doonayaan islamarkaana ay u arkaan fursado uu lacago ku samayn karo maamulkooda haddaba hadalkan ka soo baxay maamulka isku magacaabay puntland ayaa ku soo aadaya iyadoo dhowaan madaxweynaha maraykanka donald trump uu sheegay inuu la wareegi doono khaza dadkeedana la geyn doono meelo kala duwan oo daafaha dunida ah trump oo khubradu ay ku tilmaameen inuu yahay nin ganacsade ah oo siyaasaddu aqoon durugsan u lahayn ayaa qorshihiisu yahay in sannadkan labada kun shan iyo labaatanka uu boqol kun oo qof u raro waddamada carabta iyadoo dalalka deriska la ah falastiiniyiinta ee masar iyo jordan ay iska diideen balse ay jiraan soo jeedimo loogu qaybinayo somalilan puntland iyo dalka morocco maadaama dhankeeda maamulka la baxay somalilan oo sannadkii kun sagaal boqol kow iyo sagaashankii ka go'day soomaaliya inteeda kale go'aanka trump u aragta miday aqoonsi uga helayso maraykanka tani ayaa ka dhigan isirsifaynta iyo diidmada qayxan ee abuuritaanka dowlad ay leeyihiin shacabka falastiiniyiinta sida gurcan loo baabi'iyey guryahooda iyo dadkooda israsaaseen xalay fiidkii ka bilaabatay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa soo gaartay saakay taas oo u dhexaysa ciidamo isku dhaaf ah ee maamulada puntland galmudug iyo koox hubaysan faahfaahin kuwaadan warkan waxaa inoo akhrinaya cabdulkhaaliq maali cabdiweli
xabadii fiidkii magaalada ka bilaabatay ilaa hadda waa laga wadaa ilaa iyo hadda xabadaa socota hadda salaada subax baa la gelayaa caawo fiidkii baa galaya laga bilaabo
israsaaseen xalay fiidkii ka bilaabatay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa soo gaartay saakay taas oo u dhexaysa ciidamada isku dhafka ah ee maamulka puntland iyo galmudug iyo kooxa hubaysan waxaana ka dhashay dagaalka inta la ogyahay dhimashada hal askari oo ka tirsan ciidamada isku dhafka ah ee maamulka puntland iyo galmudug lama oga waxa uu salka ku hayo dagaalka laakiin deegaanada ay ka jiraan maamul goboleedyada waxaa inta badan ka dhaca dagaalo u abaabulan habqabiil dagaalkan ayaa waxa uu ku soo aadayaa iyadoo dhowaan ay saldhigga booliska ee magaalada gaalkacyo ay weerar ku qaadeen ciidamo maleeshiyaad ah kuwaas oo rasaas ooda kaga qaaday saldhigga iyagoona halkaasi ka geystay khasaare kala duwan dowladda federaalk ayaa dhibaatooyin ku haysa qeybo ka mida bulshada ku dhaqan shabeellaha hoose taasoo sababta isku dhacyo dhexmaray ciidanka iyo dadka rayidka ah faahfaahin ku aadan umuurtaas waxaa inoo qaada dhigaya maxamed qaasim maamulka dowladda federaalka ugu magacaaban degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose ayaa jaray harkihii dadka ugu gudbi jireen dooniyaha yaalla webishabeelle ee mara degmadaas tallaabadaas kadib waxaa magaalada ka dhacay dibadbax xoogan oo ay dhigaan dadka iska leh dooniyaha iyo qeybaha kala duwan bulshada ku dhaqan degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose tani ayaa sababtay in uu isku dhac dhex maro ciidanka dowladda federaalka iyo dadka ka cadhaysan tallaabadan uu qaday maamulka degmada afgooye ee uu ku dhibaataynayo bulshada walaal waxaa ka socda degmada afgooye mudaharaad aada u ballaaran oo dhagax tuur iyo gacanka hadal dhaliyey kadib markii shacabkii laga jaray dooman ay iskaga gudbi jireen webiga magaran labada gidi doomankii la iskaga gudbi jireen la galay ilaa iyo afar ilaa afar afar xabo oo doomana waa maamulka waa maamulka degmada maamulka degmada marka dadkii aad bay ukaxsan yihiin waayo wareeg dheer oo masaafaha la gelaya haddii la yidhaahdo labada buundaa laga soo gelaya yacni waa hal kilomitr laba kilomitr soo lugoy waa soo wareeg waa ma garan marka dadkii saasaa haysata magaalada saaka dhagax tuura ka xexan jira dhibaato fara badan baa ka socota shacabkii shacabkii iyo dadkii doominka laga baabi maxay isdhaabaan waayo qofkii saakaysa khudaarta usoo doorta duusan meeshii ku noqon lahay laga jaray maxaa maxaa maxaa wax kale maate marka dhibkaasaa jira ma garan goobaha ay ka taliso dowladda federaalka ayaa waxaa laga soo tebiyaa maalin maalinta ka dambeysa falal argagax badan kuwaas oo ay kula kacayso dadka shacabka ah aan waxba galabsan iyadoo aysan jirin cid ka qabanaysa ciidanka dowladda federaalka ee dhibaataynaya marka laga reebo xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo uu arguda dadka marasta ah ee la dulmiyey maamulka la baxay s c khaatumo ayaa hanjabaad u diray maamulka la baxay somalilan cali aadan xasan ayaa warkan la diyaar ah cabdiqaadir axmed firdhiya madaxweynaha maamulka la baxay s a c khaatumo ayaa hanjabaad culus u diray maamulka somalilan isagoona si adag uga hadlay xaaladda ka taagan deegaanada ay isku hayaan firdhiye wuxuu tilmaamay in nabadda uu ku baaqayo cabdiraxmaan cinro ay tahay mid aanan dhab ahayn balse ay tahay oo keliya hadal aan ficil lahayn wuxuu xusay dagaalada ka socda ceerigaabo iyo deegaanada kale ee ku dhow ay mas-uuliyadooda qaadi doonaan maamulka somalilan waa sida uu hadalku dhigay waxaynu ku khasbannahay oo ballan qaadaynaa inaynu gacanta ku wada dhigno waxaanse u sheegayaa in talaxumadii shalayta ay eedeen inay mar kale ka war doonayaan talaxumadii shalayta la eeday baa laga war doonayaa nabad baannu ku baaqaynaa bay leeyihiin guryaheenniina waa bililaqaysanayaan nabad bay ku baaqayaan waana hanjabayaan nabad bay ku baaqayaan weerarra waa qaadayaan waa waxaan sinaba isu qaban karayn duluucda iyo ujeeddada ka dambaysaana waxaa weeye nabad afka baarkeeda ah iyo colaad joogta ah oo ay wadaan ceerigaabo ilaa iyo cayn cidda mas-uuliyaddeedu ay saaran tahay waa shacabka reer s c khaatumo madaxweynaha maamulka la baxay s a c khaatumo wuxuu intaa ku daray in magaalooyinka ceerigaabo iyo ciidamo ay yihiin dhul go-aankiisa uu leeyahay maamulka isaga u hogaamiyo islamarkaana aysan marnabo ogolaa doonin faragelin kaga timaada dhinaca somalilan warkan dhegeystayaal fiidimadan wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga alfurqaan munaasabad lagu khatimayay kitaab uu bulshada u akhrinayay sheekh fu-aad maxamed khalaf ayaa ka dhacday masjid weyn oo ku yaala degmada saakow ee wilaayada jubbada dhexe munaasabadan waxaa ka qayb galay warbixintan inooga diyaariyey maxamed muuday axmed abu muslim جاء الحفل بهي المطلع جاء الحفل بهي المطلع جاء الحفل بهي المطلع كنتم فيه بدورا تسطع بتخرجكم فاض البشر من ويعمة الأولى الأروع مكتب كد عوضة دقمدة ساكو أو شالي حفلات si aada loo soo agaasimay oo ku qabtay masjidka dabaqaynka ee alhuda degmada saakow wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe munaasabada oo lagu soo gunaanadayey kitaab uu akhrinayay sheekh fu-aad maxamed khalaf inta uu soconayay kitaabkani uu akhrinayay sheekha waxaa ka faa'iidaystay boqolaal muslimiin ah oo ku dhaqan degmada saakow iyo nawaaxigeeda munaasabadii kitaabka lagu soo gunaanadayey ayaa waxaa ka soo qayb galay culimaudiin salaadiin ugaasyo macallimiinta wax ka dhiga madaarista qur-aanka ee degmada saakow ganacsatada iyo maamulka degmada munaasabada ah ugu horeyn waxaa ka hadlay sheekh cabdiweli cabdulaahi muudey in cilmul waaqic ummadda lagala hadlo waxa maanta taagan ee ummadduna ay wax ku fahmi karaan si ay u fahmaan ummaddu wuxdada iyo midnimadooda inay ku jirto kitaabka alleh iyo sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam qabyaaladda iyo qurunkeedana saxaabadii nebi maxamed saxaabigii xadiiska uu noo akhriyay shiikha ee yamnata sawdaa saxaabigii yidhi abidar ee ku yidhi bilaal oo nin hooyo madow dhashay ah waxyaw hooyada madow dhashay hadduu yidhi acyartahu biummi hooyadii baa ku ceebaynaysaa waa tii la yidhi marka inaanan reer reer laysku ceebaynin oo laysugu tafaaqurin oo tafaaqur iyo faan uusan ka dhalanin sidoo kale munaasabadda waxaa kaloo dardaarano ka soo jeediyey nabadoon maxamed jimcaale khayre aanan ka baxno nidaamkan kitaabka ilaahay inaan u shaqayno ilaahay gaalada ilaadaka nagu soo dushana aan iska dhicinno xoolaha aan ku bixinno codka aan ku bixinno dhiiggeenna aan ku bixinno intaas aan ku soo koobaya wabilaahi towfiiq assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sheekh fu'aad ayaa qabtay tartan musaabaqo oo lagu tartamayey kitaabka axaadiista ku jirtay musaabaqadaas oo lagu bixinayay jaa'iza haddaba tartankani ayaa waxa uu u dhacay sida tan waxaa weeyaan musaabaqada afar xadiid baa la rabaa in la akhriyo oo kitaabka ka mida xadiidka koowaad waa hadiyad xadiidka ka qiimo badan hadiyadda xadiidka rasuulka ka qiimo badan saddexda kalena hadiyad baa lagu bixinayaa marka waxaan rabnaa ninka ugu horeeyo ardayga ugu horeeyo ee xadiidka rasuulka sala allahu calayh wasalam akhrinayo ha soo dhowaado wallahu aclam macali cabdiraxmaan tafadal halkaan soo istaag xadiidka raqamkiisa waa la sheegaya ninkaan sheegina dhib ma lahan laakiin saxaabiga in laga bilaabo wey بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحديث الثاني عشر عن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربكم واحد وأباكم واحد ولا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا أحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى رواه أحمد في مسنده جزاه الله خيرا معلم عبد الرحمن جزاه الله خيرا حديثك وأخريي وحديث أبي سعيد القدري وأنا حديثك لبي الطبنات سيدو وأخريينا صحيح بي أهيد وأنا أصيبي هديتنا ولي أهي الله أكبر kitaabkan ayaa hadafkiisu ahaa in dadka muslimiinta ah looga digo qabiilka iyo dhibaatada uu leeyahay warkay dhegaystayaal fiidimadan aad kala socoteen warbaahinta alfurqaan caawa inagaynta